asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan qodobada wararka idaacadda dalsan caawa idiinaysa waxaa ugu waaweyn madaxweyne farmaajo oo amiir degdega siiyey hay-adaha amniga kadib weeraradii beledweyn iyo muqdisho faandheeriye oo ka soo baxaysa khasaaraha ka dhashay qarax maanta ka dhacay muqdisho maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo xabsiga dhigay dad la sheegay in ay ka dambeeyeen dhib loo geystay hooyada dhashay fanaan hore axmed cabdikariim biif booliska booliska iyo kan taraafikada ee soomaaliya oo ka warbixiyey waa saxmadda magaalada muqdisho ay ku hayaan gaadiidka ka howlgala magaalada muqdisho roobka laga gala iyo deeq kale ayaa loo qeybiyey qoysas danyara oo ku sugan duleedka degmada caabudwaaq ee galgaduuda yaasha waxgaradka iyo dhaqanka mid ka mid a beelaha soomaaliyeed oo geel iyo xoolo kale ku wareejiyey tacsida sheekh shariif sheekh muxiyidiin celi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale kulan wacaan wanaagsan kheyrtan dhegeysanaysaay waa lix iyo labaatanka bisha saddexaad ee maaj sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan kusoo dhawaada warkiyo fidsan madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan la qaatay maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada xoogga dalka kaas oo ka wada hadleen arrimo ku saabsan weeraradii ka dhacay magaalooyinka muqdisho iyo beledweyn madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan la qaatay guddoonka gobolka banaadir taliyaasha ciidamada xoogga dalka gaar ahaan taliska booliska asluubta iyo nabad sugidda waxaana uu faray adkeynta amniga guud ee dalka iyo kan caasimadda muqdisho madaxweyne farmaajo ayaa ka dhageystay talisyada booliska iyo nabad sugidda warbixinno ku saabsan baaritaano hordhaca ee falalkii ka dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay magaalooyinka muqdisho iyo sidoo kale beledweyn war ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne farmaajo uu soo bandhigay muhiimadda ay leedahay in ciidamadu ay kordhiyaan howlgalladooda ku aadan xaqiijinta amniga iyo feejignaantooda maadaama dalka uu ku jiro xilli doorasho islamarkaana ay nagu soo wajahan tahay bisha barakaysan ee ramadaan madaxweyne farmaajo ayaa faray taliyaasha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya in loo dhimriyo shacabka soomaaliyeed sida lagu yiri qoraalka kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya xilli ay ciidamadu sameynayaan howlgallo lagu sugayo amniga caasimadda madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu faray xubnihii ula kulmay in la xoojiyo wada shaqaynta iyo isdhexgalka hay-adaha amniga iyo bulshada si kor loogu qaado wada shaqaynta iyo kalsoonida shacabku ay ku qabaan ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya kulanka kadib waxaa warbaahinta uga warramay waxyaabihii laga wada hadlay agaasime ku-xigeenka madaxtooyada soomaaliya ee dhinaca warfaafinta maxamuud albashiiri maantu ay taariikhdu tahay lixlabaatanka bisha maarso sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka ee villa soomaaliya waxa uu kulan kala qaatay taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ee militariga booliska asluubta iyo nabad sugidda oo ay wehelinayeen gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamuud maxamed filish iyo ku-xigeenkiisa arrimaha amniga iyo siyaasadda oo uu kala hadlay adkeynta amniga guud ee dalka iyo kan gaarka ah ee caasimadda soomaaliya ee muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ka dhageystay talisyada booliska iyo nabad sugidda soomaaliyeed warbixin ku saabsan baaritaanada hordhaca ah ee ciidamadu ay ka sameeyeen weerarada argagixisanimo ee ka dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay magaalooyinka muqdisho iyo beledweyne isaga oo faray laamaha ammaanka kala duwan inay ka xoojiyaan feejignaantooda maadaama dalku uu ku jiro xilli doorasho ayna nagu soo wajahan tahay bishii barakaysneed ee ramadaan oo sanadihii lasoo dhaafay ay ku guulaysatay dowladdu ka hortagga iyo yareynta dhagarta argagixisadu ay soo maleegi jireen bishan sidoo kale madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu kala hadlay taliyayaasha ciidamada qalabka sida muhiimadda ay leedahay in askarta iyo ciidamada kala duwan ee dowladdu ay u dhibriyaan shacabka xiliyada lagu guda jiro sugidda ammaanka guud ee dalka taas oo u baahan wada shaqayn iyo sidoo kale isku xirnaan bulshada iyo ciidamada ah waa mahadsantii
maamulka koonfur galbeedna waxa uu markaasi sheegay in xabsiga la dhigay dad la sheegay inay ka dambeeyeen dhib loo geystay hooyada dhashay fanaan hore axmed cabdikariim biif oo ku sugnayd magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya elyaas cali nuur wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo maanta magaalada baydhabo warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee koonfur galbeed ay xabsiga dhigeen hooyada dhashay axmed cabdikariim biif wadaadka qabay iyo sidoo kale nin kale oo muuqaal ka duubay kuwaas oo la sheegay in fal aan sax ahayn ay markaasi sameeyeen islamarkaana hooyadaas oo ka mid ah dadka ku nool magaalada baydhabo ay dhibaato u geysteen
saaxiibkayna ama walaalkayna axmed cabdikariim maxamed axmed khayr oo horeyna loo kasi jiray axmed biif walaalkayna dhacday ama dhibaato ku dhacday ama dhib loo geystay ayuu ku saabsan yahay videogan in maaragtay aan ka caddeeyo halkan dhacdooyinkaasay u dhaceen iyo maaragtay wixii aan ka qabanay haddii aan nahay mas-uuliyiinta reer koonfur galbeed oo ugu wen yahay madaxweyneheyna sharafta leh cabdicasiis xasan maxamed laftigareen marnaba raalli kuma nihin in maaragtay qof muslim ah la dhibaateeyo qof maaragtay walaal ah dhib loo geysto cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa in lagu cayaaro cid ogolaanaysa ma jirto saas darteedii marka walaalkayna axmed wuxuu naga codsaday oo maaragtay uu ka codsaday madaxweynaha wuxuu ka codsaday wasiirka cadaaladda anigoo ah wasiirka warfaafinta mas-uuliyiinta reer koonfur galbeed in ma aragtay maaragtay dhibkii loo geystay dadkii u geysteen in maaragtay gacanta lagu soo dhigo marka waxaan rabaa marka in halkan aan ku caddeeyo xukuumatan wa shacban reer koonfur galbeedna raalli kuma aha in qof cirdigiis iyo sharaftiis iyo karaamadiis lagu cayaaro qof soomaaliyeed in maaragtay dhib loo geysto annaga raalli kama nihin dadkii geystay marka waxaan halkan ku caddaynayaa xalay waxay ku baryeen maaragtay xabsiga saldhigga ayaa la geeyey guryadooda laga soo qabtay maxaa la yidhaahdaa adeerkii oo maamada garaacayay asigina waa lasoo qabtay wiilkii kaleed oo maaragtay la yidhahdo abdiqani maxamed mukhtaar ayaa la yidhahdaa asigina videoga maaragtay dadku usoo wacay oo keenay asigina waa lasoo qabtay labadoodaba way xiran yihiin koonfur galbeed tallaabo sharciyay ka qaaday maaragtay saaxiibadayda booliiska aaday u mahadsan yihiin walaalkayna axmed biifna waa la hadlay xalay ayaan la hadlay axmed khayr khayr allah siiyo waan u sheegay in dadkii lasoo qabtay asigina wuu og yahay oo gurigii intuu wacay loo sheegay dadkii in booliis loo soo diray oo gurigi laga kaxeeyey oo saldhigga ay ku xiran yihiin wuu og yahay axmed
taliyaha ciidanka booliska soomaaliya ayaa kormeeray xarunta ciidanka taraafikada iyadoona taliska ciidanka taraafikada uu faahfaahin ka bixiyey culaysyo dhinaca gaadiidka ah oo ka jira magaalada muqdisho farxiyo marad ayaa faahfaahinaysa
taliska ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee taraafikada ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka socday dib u dayactir lagu sameynayay xarunta maadaama ay ahayd mid aada u burbursan waxaa maanta halkaasi kormeer shaqo ku tegay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar oo markaasi kormeeray sida uu u socdo dhismayaasha lagu sameynayo xaruntaasi taliyaha ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee taraafikada sareeyo guuto bashaar abshir geedi ayaa ka warbixiyey kormeerka
waxaa kaloo ciriiriga iyo culayska keenay mootooyinka loo yaqaano mootobajaajta oo magaaladan ka shaqaysa tiradooda waxay gaaraysaa lixdan kun oo mootobajaaj balaas toban iyo afar kun oo mooto faykoon loo yaqaan mooto labalugaadley iyo gaadiidka xamuulka oo dekadiyo aad u yar iyo ayagoo isticmaala hal waddo lagu daray runtii dadka gaadiidka isticmaalaya oo wacyigood aad u hooseeyo waxaa kaloo ciriiriga iyo culayska iyo dhibka iyo shirarka iyo mashaakilaadka keenaya waxaa qayb ka ah yacni dadkeenna adduunyada horumartay shucuubtooda galaaska galaas wan ilaa eh, jaamacad inta ka dhexaysa yacni manhajyada waxaa ku jira in la baro dadka shuruucda dalkooda uu ku dhisan yahay noocyadiisa kala duwan marka wuxuu soo baxayaa een, qofku asagoo dhinac kasta ka dhisan oo marka uu adduunyadan inuu eh, shaqo iyo horumar uu ka sameeyo ou rabo asagoo yaqaana meesha uu aadayo waxa uu ka leexanayo iyo waxa uu samaynayo ayuu ardaygu jaamacadda ka qalin jibinaya nasiib darre annagu ma haysanno taas dadkiina haddii aan annagu la hadalnay oo idaacadaha kala hadalnay oo telefishinka qaranka fadhiisanay oo saraakiishaydu ay fadhiisteen oon wacyigelinay oon wax kasta samaynay dadkii cid hakanaysaa ma jirto dhallinyarada mootooyinka ayaa runtii ugu daran markii dhinacaa ka fiiriso lixdan kun oo mooto lagu dhuftay lixdan darawal oo wadda lixdan kun oo dhallinyaraah oo wiilka ugu yar laga yaabo inuu li- qoys lix qof ka kooban oo risaq iyo nolol uu u raadinayo cadadka ay naga hayaan dhallinyaradaas oo shacabkan soomaaliyeed oo waalid iyo walaal la ah waa gara kartaan ayaga laftirkooda inay shaqo abuur u noqoto oy qashin iyo tahriib iyo argagixiso inay ka badbaadaan wax lagu faano waay laakiin dhinaca kale waxaan ka codsanaynaa adeerow ilmaha ardada oo iskuulaadka ka baxaya oo jidadka goynaya ixtiraam jidka habka loo maro seedka waddada aad ku leedahay seedaanan ha marin oo ixtiraam naftaadaa khatar ku gelaysa maalin la arka meydkiinna ayaan soo qaadnaa farxii muraad idaacaddii tv-ga dalsan magaalada muqdisho
baca iyo agab kale oo roobka loogu talagalay in laga gala ayaa lagu wareejiyey qoysas danyara oo ku nool degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud duleedkeeda gaar ahaan kaambara ka warkaasi ku yaala waryahayga yaraha daadan cali ayaa warkan inoo soo diray
maalin ka hor ayay ahayd markii mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada caabudwaaq ay booqdeen dadka barakacyaasha ee ku sugan kaamka qalanqa leh oo ah dad ay saamayn ku yeesheen abaaraha ka jira meelo badan oo ka mid a dalkeena iyagoo gaarsiiyey booyada biyo ah laakiin xilligaasi ay sheegeen inay ka maarmaan biyaha balse wax kale loogu bedelo hase yeeshee kadib markii meelo badan oo ka mid a gobollada dalkeenna uu ka curtay roobka guga ayaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada cabudwaaq waxay mar kale kaamka qalanqale ay gaarsiiyeen tiindhooyin ama bacaha roobka laga galo oo ay ugu talagaleen dadka barakacayaasha ee ku sugan kaamka qalanqale si ay uga galaan roobka maadaama oo haatan markaasi meelo badan oo ka mid a dalkeenna uu ka curtay roobabka guga kaamka qalanqale oo ay ku sugan yihiin dadaad u badan ayaa waxay aada ugu baahnaayeen bacaha roobka laga galo ee ama markaasi teendhooyinka oo ay gaarsiiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada caabudwaaq oo hormuud u yihiin agaasimaha waaxda gaadiidka ahna xisaabiyaha guud ee degmada caabudwaaq farraxiyo jeyte iyo sidoo kale guddoomiyaha arrimaha bulshada maxamed axmed gelle waxaana ay si toos ugu wareejiyeen guddoomiyaha kaamka qalanqale ugu horeyn waxaa ka hadlay alaabta lagu wareejiyey guddoomiyaha kaamka qalanqale
ilaahay baa mahad iska leh Een, shalay waxaa soo ahaaya maantana isla mid maaha xagga kuleylka weeye xagga cimilada waxaa noo yimid shalay maamulka degmada oo nala qaatay shalay qorraxdii iyo kuleylkii maantana waxaa noo yimid oo deeq bacaan soo gaarsiiyey gudoomiyaha arrimaha bulshada iyo agaasimaha degmada farxiyo iyo maxamed labadaasna soo gaadhay Ee, waxay noo keeneen muddad baca ah markii kulay jiray een, biyayaan noo- yaan u baahnayn oo biyaha macaanha la rabay xala raxmadda ilaahay markuu keenana een, maamulku wuxuu gartay inaan baco meel laga galo roobka ay noogu beddelaan waa u mahad celinahayaa guddoomiyaha iyo agaasimaha Een, wixii kale oo haatan baahidu intaas ma ahan waa muddad baca waxba hadda kama gaadho meeshana dhowr boqol oo qoys baa degan baarkasanoo dadkaas meesha xunsan weeyo caruurihii iyo wixii dhibnaan ka yaalaan meel ay roob ka galaanna ma haystaan baahida xaggeedana waa ka hasi daran tahay marka waxaan ugu baaqayaa wixii waxa- wax sadaqaysanaya inay la soo gaaraan Een, kaamkan dhankiisa oo sidoo kale waxaa ka hadlay guddoomiyaha arrimaha bulshada degmada cabudwaaq maxamed axmed geelle oo sheegay in haatan ay ka duwan tahay sidii maalin ka hor xaalku uu ahaa
shalay baan imaanay meeshaan dadkan oo dibadejin loo sameynayo oo soo barakacayo abaar u keentay shal aan la qaadanay qoraxdii kululayd iyo abaartii iyo rafaadkii baan shalay kala qayb qaadanay waxaa ilaahay mahaddiis ah in dadkaanu ay yihiin dad sadaqadu ku baxdo oo nooca ugu fiican in loo gurmado ay ayaga xaq tahay waxaad ka garanaysaa shalay markaan xiridda la istaagnay oo ilaahay u barinay nimcadii ilaahay baa soo darortay xala saaka waxaa weeye shalay war maxay cunaan iyo xaggey istaagaan bay ahayde hadda waxaa weye roobka xaggey ka galaan bay maraysaa shalay laba booyadood oo biyaa baa loogu deeqay oo loogu yaboohay way ka maarmeen labadii booyadood waxaa loogu bedelay baco ilan roob baa bilowday roobka meelay ka galaan bay rabaan labaatan bacood baan keennay walaasha farxiyo iyo aniga guddoomiyaha arrimaha bulshada iyo agaasimaha gaadiidka waxaanan ku wareejinaynaa oo aan farta ka saaraynaa guddoomiyaha meesha asagaa way ka badan yihiin dadku intaan labaatan dadkaa ka badan waa boqolaal laakiinse habba sidii wax loo gaarsiin karo baan u gaarsiinaynaa intoo kalena insha allah inaan u keenaan rajaynaynaa dhanka kale waxaa ka hadashay agaasimaha waaxda gaadiidka ahna xisaabiyaha guud ee degmada caabudaq farraxiya jeyte oo sheegtay in maamulka caabudaq uu sii wadi doono kaalmaynta ama markaasi caawimaad ufinidda dadka abaaruhu ay saameeyeen inta karaamkooda siday ka dhawaajisay farraxiya
runtii shalay iyo maanta waa kaafii kala dheeri shalay qoraxdu waxay ahayd runtii aad bay u adkayd ama u kululayd halkaana soo gaarnay xalayna cirkii ilaahay ayaa unkad iyo laac iyo roob isku darsaday dadkii shalay aan ugu yabahay labada lowro biyaha isla xalay waxaan garawsaday maadaama biyuhu bacaa ugu jireen laakiin ilaahay maarata shala hadalkiiyaa ka mid ahayd gacanta ilaahay ayaa weyn dadkan ilaahay inuu maarata roob kheyr qaba u keeno ilaahay xaluu u keenay galabta waxaan soo gaarsiinay dad baca oo runtii aan rabno inay ka galaan intii karaankooda awoodo inay ka galaan hoygaas waxaan rajaynayaa insha allah mar walba inaan wixii karaankeenna ah aan kusoo laalaabano si dadkeennu waxyaalaha ay tabanayaan iyo maaratay inay maarata helaan insha allah iraad aadan cali telefishinka caalamiga ah ee dalsan t v caabud waaq
mahadsanid iraad guudaana keertan dhegeysanaysa warka caalamka oo caawa idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya idin kaga imaanayay waa nagaynta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel